habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal disembar waa siddeed habeen talaada ah sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ee barnaamijka waa go-aankaaga barnaamijka waa go-aankaaga waxa aad ku maqli doontaan dhallinyarada iyo guurka waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkaanu mid horay u baxay ah anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdisan dheere
markaad xiriir buuxda leedihiin oo aad xiriir kunaadin ka dhexeeyo waxaa isoo wajahaya laba caqabadood caqabad waa midoo waxaa ku wajahaya waa waaridka midna waa iyada damac galaya ama hanka damaceedo galaya bikoos waxay isbaranayaan wiil wiilkaas waxaa laga yaabaa inuu adiga ka activity badan yahay ama uu kugu dhaamo dhaqaalo
codkaasina waxa uu qayb ka yahay barnaamijka dhallinyarada marka horese dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in nin dhallinyaro ah oo soomaaliya kana mid ahaa dhallinyaradii ka baxsatay gobolka marisoor ee dalka maraykanka sanadkii labadii kun iyo sideedii uu susoo dhiibay dowladda haatanna uu ku jiro gacanta dowladda ah iyada oo wiilkaasi dhallinyarada ah oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi xasan kuna magac dheer miski uu la hadlay laantana afka soomaaliga idaacadda v o eda inkastoo uu codsaday inaanan codkiisa la baahin dhinaca kale maraykanka ayaa waxaa nin ay ku sheegeen magaciisa cabdimaalig cabdisalaam jones isna la sheegay in shalay uu isu soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ninkaasi ayaa wuxuu u sheegay mas-uuliyiinta dowladda inuu kasoo cararay isku horimaadyada u dhexeeya kooxaha kala taageersan daacish iyo al-shabaab ee soomaaliya dowladda sishil ayaa sagaal ruux ku eedeysay ama oo ku eedeysnaa burcadbadeed ka soo dejisay garoonka diyaaradaha muqdisho dowladaha sishil iyo soomaaliya ayaa iska kaashaday soo celinta dhallinyarada oo maxkamad ku taal sishils ay hore xukunna ugu riday labada dowladood ayaa waxaa soo celinta dhallinyaradani ka caawiyey hay-adda u n o d c
hay-adda dambi baarista maraykanka ee f b i da ayaa waxa ay sheegtay in lamaanihii isqabay ee gobolka california ku dilay shan iyo tobanka qof koob iyo labaatanka kalena ku dhaawacay ay tababar kusoo qaateen sida wax loo toogto ah intii aysa dilin dadkaasi f b i du waxa ay sheegtay in labadan qof sidoo kalena in muddo ahba ay xagjir ahaayeen saraakiisha f b i da ayaa wariyaasha waxay u sheegeen shalay in ay baarayaashu weli wadaan sida ay sayid riswan faaruuq oo maraykan u dhashay iyo xaaskiisa bakistaaniga ahayd iyagu u qorsheeyeen weerarkaasi wuxuuna sheegay in labadooduba ay tageen meelaha laga bixiyo casharada toogashada maalmo yar un ka hor intii aysa geysan weerarkii toogashada ahaa ee ka dhacay meel xaflada oo ay ku sugnaayeen shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka california madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden ayaa xubnaha baarlamaanka ukrein u sheegay in dowladda maraykanku aanay weligood aqoonsan doonin tallaabada ay dowladda ruushka ku doonayso in gobolka krimiya ay ku biiriso dalkaasi ruushka biden ayaa waxaa kale uu sheegay in maraykanku taageersan yahay ciidamada ukrein ee ku sugan gobolada bariga dalkaasi ee kuwaasi oo la dagaalamaya kooxaha goonigoosatada ah ee ay ruushku taageeraan
wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga dhallinyarada idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington dhallinyarada soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayay aroosyadooda u dhigtaan wariyaha v o eda ee muqdisho ayaa inoo haya warbixin ka hadlaysa dhallinyaro arooskoodii si fudud u samaystay halkaasna dhaqaalo badan oo kaga bixi lahaa ku badbaadsaday wariya colaad waxa uu sidoo kale la sheekaystay mid ka mid a culimmada diinta isku nikaaxa lamaanaha isdoortay warbixintan ayuuna inoo hayaa
culimadiin fara badan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u mahriya dadka guurdoonka ah tan iyo markii burburka uu ku dhacay dowladdii dhexe ee soomaaliya mashaayiqdani siyaabo kala duwan ayay u mahrinayeen dadka guurka doonaya mana jirin wasaarad hagta mashaayiqdaasi qaabka ay guurka ay u marayaan sheekh xuseen macalin xasan maxamed wuxuu ka mid yahay culimmada wax mahrisa waxaana wax ka weydiiyey qaabka uu wax u mahriyo horta walaal een, waa jiraan dadkaas oo guurdoonka ah waana arrin maaragtay wanaagsan oo sharciga waana wax loo baahan yahay maxaa yeele unuka ayaa ku dhalannay haddaysan waalidku naftirkiisana dhalay uusan guurdoon ahaa lahayn waxaa waaye nasabiyadiina ayaa ash ahaa lahayn marka waa arrin aada u fiican waana maaragtay haddii aan aragnana waan u fududaynaa wixii sida shareecada islaamka ay raalli ka tahaan ugu fududaynaa marka een, waa qaabo badanay leeyihiin dadkaas guurdoonka ah oo yimaado sooma ha dadkaas marka gurdoonka- markay kuu yimaadaan oo kale maxaa weydiisaan oo shuruuda markay ku yimaadaan koo waxaad weydiinaysaa qofkan haddii uu aabihii qofkan sidiisaba waxaa gabadhan la- ma- la nikaaxinaayo qof ayaa walaayadeeda iskale qofkaas walaayadeeda iskale ayaad weydiinaysaa hadduu joogo haddii uu qofkaas uu xaadir yahay gabadhii hadduusan asigu nikaaxinayn asiga ayaa wakiilanayo ciddii nikaaxinayso laakiin hadduusan asigu xaadir uusan ahayn qofkii walaayada iska lahay qof wakiil ka ahu asigoo wakiilsana meesha aysan joogin waxaad we- waa- waxaad weydiinaysaa su-aal ah aawe een, masalo kale aabaha aawe een, aabahay waxay ku leedahay oo kale uu dhintay kabacdi waxaa leedahay abkowga aabaha dhala aawe uu dhintay abkowyaala markii la waayo waxaa usoo noqonaysaa dhankan kale een, aaween wiilkii kugu hooya aabahay aaween wiilasha kugu aabahay haddii la waayo wiilal ku aaba haddii la waayo adeer ade- aaba ku a- ee wiilkii oo ku hooya aabbahay wiilashiisii saas baa loo weydiina ilaa maaragtay een, qofkii walaayada lahay laga xaqiijiyo qofkii walaayada lahay markii la xaqiijiyo ayaa waxaa la raadina haddana meeshuu meesha joogin markaas uu ku sugan yahay marka wiilka iyo gabadhoo kale markay yimaadaan ay ku yidhaahdaan annaga maaragta waa isla soo fakannay een, oo shuruudahaas la marsiiyo kadib maxaa samaysaan qofkaas markii shuruudahaas la marsiiyo een, sidiisaba een, qofkan meeshan shiiqa waxaa laga sam- waxaa- waxuu ka samaysanaa isla markaas meesha waxaa fadhiyo laba qof oo markhaatiya waxaa fadhiyo wiil iyo gabaraa fadhiyo waxaa fadhiyo shiiq wax nikaaxi lahay meesha markii ugu yarta shan qofooda lagu fadhiyaa labadan qofoodoo markhaatiya waxay maaragtay caqadkaas dhacayay markhaati ka yihiin Een, gabadha iyo wiilkana waxay xaakim ka dhiganayaan oo ay idanka saara oo ay u idmanayaan oo ay xaakim ka dhiganayaan shiiqa inuu isku nikaaxiyo markii xaakimkaas ay shiiqa ay saartaan oo taxkiimka uu ka aqbalo ee haddana ay nikaaxi markaas insaas ugu idmaan kabacdi shiiqii wuu ku nikaaxinaa asigoo dhahayo gabadhan iga xaakim yeelatay ayaan kugu nikaaxiyey een, maharkeeda uu intaas yahay saas buu kule nikaaxinaa marka culummada naftirkeeda isma laho qaar baa un isaga shaqaysto qaar baa aqoontooda kula dadaalo qaar- maaragtay nikaaxyadii maaragtay qaar badan waxaad arkaysaa aan fiicnayn oo maaragtay qof markaas aanan aqoon fiican aan u lahayn ama khirfad khibrad fiican aan u lahayn oo iska nikaaxinayo iyadoo sidaasay tahay haddana waxay sii kala yihiin culammada sheikh wasaaradda arrimaha diinta ruqso ka haysto oo loo ruqseeyay inuu maaragtay wax mahariyo mahriyo iyo sheikh cilmigiisa ha ku mahriyo adigoo kale hadda ruqsad maa ka haysataa dhinaca wasaaradda arrimaha diinta oo kale iyo awqaafta haa, ruqsadaan ka haystaa wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta culamo badanoo noocaasana waa jirtaa Een, waa aadayna u ixtiraamaan wasaaradda naftirkeeda dadka ay ruqsad ay siiyeen oy maaragtay u ruqseeyeen inuu nikaaxaas u sameeyo waagii horena aaday u jiri jirto maaragtay taas caamay bay ahayd Ma- sanadahan dambe oo burburka iyo dagaalada ay dhaceena wixii la waaye haddana waxaad moodaa inay dib usoo noola hayso in culamada wax nikaaxaysa ruqsooyin la siiyo intaasi kadib waxaan la kulmay dhallinyaro is soo guursatay oo iminka si caadiya u dhaqmaya ama isqaba oo reer ah aan cabdikariin eh, nin dhallinyaraha tahay waad guursatay bal ka warran guurkaada qaabkee aad u soo martay guurkayga haddii aan ka faalloodo ee, dabcan ee, markaad rabto inaad guursato ee, waxyaaba badanaa caqabadaha la kulmee Ee, wixii aad u adkaysatana waad ka gudbaya waxaad u adkaysa weydana way ku- way ku hor istaagayaan Ee, dabcan markii guurkayga aan ka hadlo ee, maalan waxyaaba caqabadaha ka hor imaanaya waxaa ka mida inaad markaas qarash badan oo oo aad- dhaxagga dhaqaale oo kale a- a- aan awood badan u lahayd aadan haysan Mhm.
Waxaa laga gabadhiina yaabaa- inaad guursato aad jeceshahay gabadheedana aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in oo caqabad xagga waalidka oo ka hor imaado dabcan ee, oo waalidkii ay rabaan in gabadhooda si sharaf leh oo oo si ama maaragtay mudnaani ku jirto loo soo maro Ah, ma- awooddeedana aadan lahayn soo ma ah ee, dabcan aniga markaan guursanayo kale markaa ka soo qaado Ee, aniga ee, waa is soo mehersanay kadib tartiib aa qalgalnay hadda dad oo wada noola nahay oo caadi hadda eh, saaxiibtaa way kula nooshahay aqalkiina aad maaragtay joogtaan waa dhaqmaysaan Eh, bal ayadana aan wax ka weydiiye magacaada ubax maxamaale haye ubax bal ka waran sida uu saaxiibkaa bal uu ka sheekeeyey dhinaca guurka aad u soo marteen walaa koleyba qof walba wax bay ku qanacsan tahay waxyaabaha aa ku qanacsaneed haddaa weysina waxa aa ka bedi weysaa sameynaya soo maa marka hadda koley koleyba wixii dhan waa lasoo moodamaayno ani asi waa isguursanay haddana reer dhaqmayaan ah oo gurigooda ku faraxsan duruufana waa iska jiraanoo marka horeetabo faamilkay oo lagu imaanin oo aa hoteel lagu timin maanta farxad saasa aysan jirin laakiin laakiin qofka aa- jacaylkaa ka weynaa soo ma wax walba Aa, soo jacaylkaa ka martaan.
weyn qofkaa kugu qanacsan tahay aa helaysid wax walba ka muhiimsan Eh, marka noloshan waa ku qanacsan tahay oo guurka qaabka aad u soo marteen iyo xagga dhaqaalaha qarashkeeda ka baaqday aad iyo aad aadaa ugu qanacsan Eh, en hadda ka waran en, dhallinyarada sidaan oo kale ah oo masalan doonaya inay guursadaan oo kale maxaa u sheegi laheed oo dhihi laheed Bal guurka in aanan la adkeenin oo gabadha wiilka markay ku qanacsan tahay sida ugu fudud oo diinta islaamkana qabta ee samayso gabadhi ee ninka guursato iyadoona waxba shuruudaha aanan ku xiran aanan dhibin Ay. En, waa maqlaysaa saaxiibtaana waa way sheegtay qaabkay guurka u soo marteen En, maadaama saaxiibta ay kugu qanacsan tahay en, gabadha saasoo kale ah maxay kaaga baahan tahay inaad aad aad u samaysid ama daryeel gooniya aad ama kaga fikirtay dhinaca nolosha oo kale Ee, dabcan waa qof oo ka mida noloshaada ee, wax walba wanaag oo isdheheedo markaas waa wa- way ku qanacsan tahay inaad u sameydo waayo oo aad Oo aad awoodid.
oo aad awoodid oo dad oo aysan aysan tabin inay shalay ee nolol ee, daciifa ay ay kugula soo biirtay Ood- ood ka fikirto maanta inay dadka ficida ay la mid noqoto axmed xasan colaad v o a muqdisho haatanna magaalada boosaaso waxaa ka jira boosaaso dhallinyarada qaarkood oo ciriiri kala kulma dadka hantida badan oo maskaxda ka bedela lamaanihii isdoontay inay guri wada dhistaanna ku heshiiyey haddaba wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan waxa ay ku eegeysaa dareenka dhallinyaradaasi xilliga ay dhallinyaradu guurdoonka yihiin ama ay ku jiraan haasaawaha ayaa ah wakhtiga ay dhallinyaradu baadigoobka ugu jiraan halka ay ku nagayn lahaayeen mustaqbilka noloshooda hase yeeshee waxaa jira caqabado ka hor yimaada muddada ay dhex muquurayaan xodxodashada iyo dhismaha jacaylkooda kuwaas oo ay ugu horrayso dhinaca dhaqaalaha ama jeebyarida oo ay sababto baagamuudadu caqabadaha dhallinyarada waxaa kaloo ka mid ah tartan dhex mara dhallinyarada rag iyo dumarba xilliga ay ku jiraan haasaawaha fursadaha waxbarashada shaqada iyo in dhallinyarada qaarkood uu nasiibku u saamaxo inay buuxiyaan baahidooda ayaa u sahasha inay ku guulaystaan doonistooda waana arrinta sababta in mararka qaarkood ay dhacdo inuu burburo jacayl soo taxnaa sanooyin badan salebaan axmed shire oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo ay arrintani saamayn ku yeelatay ayaa iiga waramay waxa ku dhacay gabadha markaad xiriir buuxda leedihiin oo xiriirku naadin ka dhexeeyo waxaa idinsoo wajahaya laba caqabadood caqabad waa mid waxaa ku wajahaya waa waalidka midna waa ayada damac gelaya ama hanka damaceedu gelaya bikoos waxay isbaranayaan wiil wiilkaas waxaa laga yaabaa inuu adiga ka activity badan yahay ama uu kugu dhaamo dhaqaalo ama maybe je- wax si kale kuga- kaa activity badan yahay adna aad u hayso jacayl aad u hayso aadan mm, fulin karin waxa qofkan nidhiskiisa u baahan yahay baahidiisa aadan koo fargarayn karin tan kale waa waalidka waalidka soo dooranaya qof kasoo doornay sida qof dibadda ka imaanaya kale wiil banaan ka imaanaya ama qaraabaanu nahay keenaya dhibaatada u badan horta halkaas ka dhacda oo xiriirka badan halkaas kalgoysku iska yimaada oo reflexka u badan ka dhacan nsalaban arrimaha wax kaa soo mara ma jiraan adiga wax badan okay waxaanu nahay nin aan saaxiibo nahay waa nin gaari wata anigu gaari ma wato waxaan aaminsana dadka baylugta aaminsan oo shkaansigiisu waqti yahay weeye anu sheekaysan jirin inuu gaari intuu la yimid uu yidhi muxuu kaa ninka lugeynaya uu ku- uu yidhi baanahay dadka taasoo kale aan haya waa gartay hadda marka gabadha ma guursaday gabadhii ma aqaan iyagoo socdaa ugu dambaysay anna aan ka haray waa gartay adigu marka qof kale ma isku dayda inaad xiriir la samayso hadda hadda hadda selection hadda selection fiican baan wadaa iyo hadda waxaan ku jiraa best selection baan wadaa haddeer waa kaa weli ma soo xulan waa kaa weli siijin baan ku jiraa dhallinyarada maxaa u sheegi lahaa dhalinyarada waxaan sheegay dadku kale activity badan yahay qofba qof kale ka activity badan yahay aan awood lasu sheegi karin waa sida badan goor iyada waxay u sabaysanta inay kula sheekaysato ee mid kala baxdo conceptais dumarku dhan waa wada aaminsan yihiin oo goor halka saa wiil la sheekaysanaysa laakiin raggu kale activity badan kala firfircoon waxaa sannadahan dambe soo kordhay in dooqa iyo xulashada dhallinyaradu ay isu beddeleen dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha dhoofka taasoo sababtay in aan loo meeldayin quruxda iyo da'da labada qof ee nolosha wadaagaya magacaygu maxamed cismaan muuse la yihahdaa demdem walaa faadumo aad baad u mahadsan tahay een, qodobkan waa qodob xasaasi ah oo qodob ee, dhallinyarada u baahan had iyo jeer in ay ka fiirsadaan waxaa jirta dhallinyaradu in badan way wada socotaa haasaa waa la galaa waa la sheekaystaa muddo badan baa la wada socdaa haddana waxaad moodaa xoogaa inay kala caga jiidayaan ayadana waxaa fiir waxaad u malaysaa inay eegayso dhanka dhaqaale iyo ninka tabartiisa asagana uusan dee waxba islahayn oo nin dhallinyara uu yahay oo galgacayl iyo uu raadinayo mustaqbal n dhinaca waalidkao kale ka war dhinaca waalidkoo kale caqabada badan baa ka imaan kara oo waxaanse dhihi karaa n had iyo jeer dee waa waa waa dadka keliya oo waalidka yidhaahda macnaha n gabadhayda waxaan la raadinaya ama ama waxaan kuu baraya intaasoo sana aan wax kuu soo baraya wiil walaalka iyo adeerkaya kusoo doontay oo dibadda ka imaanaya nin dhallinyara ay ku dhacda waa arkaan saaxiibana n way jirtaa ayadana in reer hebel baa saas iyo saas iyo saas oo aan hadda kahor ballan ka qaaday baa jirta inaan n kaa ballan qaado aan ku siinayo taasna ayada meesha way ku jirtaa in la yidhaahdo reerka n wiilkaba la liido la yidhaahdo reerkan uma qalantid oo kale n midda kale oo aan aadka iigu yaabka badnaa waxay tahay oo dhallinyarada aan ku arkay in gabdhihii yararkaa ay ka qoosteen oo dee arrintaa darteed uga qoosteen liidnimo iyo qarashaadii waxyaala noocaas lagu xiray ee kadib ay u hasaawo tagayaan n dad waaweyn oo diaspora oo isku dayayaan inay macnaha helaan oo hadhowdina uusan waqti fiican uusan siinayn oo dee n laga yaabo inuu saa ku kaxayso waa isagu naftirkiisu ayan daacadna ka ahayn uu isleeyahay wadanka kaga taga ha ayaama ku mooda wadanka kaga taga xoogaa qarashaad ka hel marka caqabada badan baa dhallinyara soo fasaarta heerka nolosha iyo dabaqadaha bulshada ee kala gedisan ayaa dhallinyarada qaarkood ku xambaara inay ka quustaan doonistooda waana arrinta sababtay in dhallinyarada qaarkood ay samir ka gaaraan inay mustaqbil la wadaagaan gabar ka soo jeeda qoys dhaqaale iyo magac leh xasan siciid cali ayaa sidaas aaminsan marka waxaa meelaan gaarin aad naftirkaada inaa heegsatid maaha meelaan gaarin waayo waxaa layidhi lug hore oo lug dambe oo lug hore dhaaftay jabad baa leedaha layidhi marka inaa guuxaada ka dheeraysid maaha dadku waa dabaqado aad dabaqada kadsanta waa inaad ku jirtaa dabaqadana macnaheeda taad maaha diin maaha diinta waa dadku waa simihiin waa caadi qof baa la sheegay marka taas qofku waa inoo aaminaa waxa haysatid laba markaad haysatid inaa afar raadisid oo tirahda aniga afar qof haysatid baan la higsana sama socon kartaan hadha waxa laga diidaan oo saa lagu leen macneedu ma aha ma gaartid mehe higso waa gaari doontaa laakiin markaa hore ha ka gaarin qofku waa inuu meel hoose wax muddada waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayaa waxaa jira dhallinyaro sanooyin uu ka dhexayo xiriir iyo inay ballan ku gaaraan inay isguursadaan hase ahaatee uu midkood ballanta ka baxo taasoo niyadjab ku ridda dhalinta qaarkood kadib markii ay waayaan rajadii ay hiigsanayeen haddaba sidee ku dhacdaa arrintani maxaase sababay axmed yuusuf cali ayaa inoo sharaxaya tafaadume arrintaa wax badan baa ka jira baan dhihi karaa waana caqabadaha inta badan haysta dadka guurdoonka ah waxaa dhici karta in gabar dhallinyaro ah oo guurdoon ah oo bislaatay ay qof xidhiir la wadaagto qofkaas muddo ayay xidhiirka la wadaysaa isagana uu la wadaya waxaa laga yaabaa marka inta badan soomaalidu jacayl wax kuma guursadaan dana iyo waxyaalo kale ay fiiriyaan kadib waxa uu helayaa qof iyada intay shuruudo u buuxisay ka badan u buuxisa oo dana gaara marka halkaa uga soo baxaan baasboor ha sidato habar iska ganacsata ha ahaato hadday rabto oo lacag haysata kadibna gabar hanti haysata ha noqoto oo looga dhinto dhaxal u heshay waxay noqonaysaa marka gabadhii uu waqtiga ka lumiyey inuu ka raaco gabadhan kale qisooyin waxay ku dhacaan wiilasha sidoo kale wiil baa muddo waqti laga qaadayaa si fiican loo xiriir loola samaynaya hadhow mid kala imanaya oo weliba dadka diyaasbaraha baan aad ugu eedaynaya arrintaas inkastoo xilliyadii hore ay adkayd xiriirka joogtada ah ee dhallinyarada haasaawuhu ka dhaxeeyo ayaa sannadahan dambe waxaa muuqata in dhallinyaradu ay caqabadahaas ka gudbeen waxaana jira baro isgaarsiineed oo ay si joogto ah ugu xiriiraan walow uu facebooku u horeeyo hase yeeshee dhallinyaradu waxa ay ku tilmaamaan in xiriirka isgaarsiintu uu yahay halka laga wareemo jacaylka una sahasha in wiilka ama gabadhu ay yeeshaan saaxiibo badan faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad bay umaadsan tahay faadimo yaasiin jaamac oo warbixintaasi inala socotiinaysay dhinacaasi oo dhadhaabna dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyaguna la kulma loolan dhaqaale iyo weliba kaalinta uu waalidku ku leeyahay doorashada labada isdooranaya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax labaatan sano kadib weli colaadii soomaaliya waa ay sii socotaa soomaali badanna waa ay kusoo qaxaysaa xeryaha balse dadka da-yarta ee xeryaha ku nool muddada labaatanka sano xeryaha qaxootiga waa hoyga keliya ay abid arkeen xeryaha dhadhaab waxaa lagu talagalay inay hoy u noqdaan sagaashan kun oo qaxooti ah balse haatan tirada qaxootiga ku nool waxay cagacagaynaysaa nusmalyan qaar ka mid a qaxootiga waxay ku dadaalayaan sidii ay nolol caadi ah ugu samaysan lahaayeen xeryaha qaxootiga waxayna maalin walba la hardamayaan dhibaatooyinka hortaagan aroos waa wax qof walba uu marayo hadduu allah u qoro oo cimri dheer siiyo qof walba oo dhalinyaro ana wuxuu ku fekeraa ama ku niyad hayaa goortuu dhisan doono ama reer yeelan doono qaabkii iyo qorshayaadii ayuuna kasii fekeraa waxaa qaxootiga lagu aroosay oo ku dhalay caruurtii lagu dhalay qaxootiga oo ayagii ayaaba sii dhaldhalaya iyadoo iska jirto tabar xumo iyo qarash yari ayaa sanadihii lasoo dhaafay la arkayay wax aan horay loo arag waayo waxaa sii adkaanaya qarashkii iyo waxyaabihii laga rabay in aroos la geeyo maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada gurdoonka ah muddana ku haminayay inuu reer yeesho balse waxaa caqabad ku noqday qiimaha uu ku socdo qarooska horta mid baa jirto ani waxaan ka mid muqdisho qaxootiga dabeecadiisana ma garanayo laakiin waxaa maqlay markaan imid kabacd in meeshii guurka ka adag yahay oo xagga qaraashadka markii la dhaho laska raba waxyaabo badan aan macnaha aan caadi ahayn waxaa ka mid ah dahabka la sheegayo waxaa ka mid ah sharaxaada guriga waxaa ka mid ah gabaatiga oo dadka ay waalidiinta qaataan hadda wixii oo dhan macnaha qofka marka isaga heli kara haa waa samayn karaa laakiin dhalinyarada maan joogtan ba haystaan profession ku filan ama camal ayaga ku filan ma haystaan waxyaabo badan meesha ka dhalan kara sooma shaksi ahaantaada maxaad la guursan laadahay ood isleedahay ilan da-dii waad joogtaa nin hadda iska xamaasho meelahan mataqaanaa ka barweystaa tahay marka maxaad is leedahay maanta waktiga uu kugu sahlin laayahay inaad guursato taas waxaa soomaali waxay tiraa waxay elahaysa ilaalo ka dhan waktiga maanta hadda aan ku jirin macnaha qofka ma heli karo waxyaaba asagoo ku filan meeshan waxaa naga soo gala waa alyoom alyoomna kama badna guur ima kala go alyoom oo micnaha qutulka ee micnaha ay sheegeen xagga cuntada ima kala go qarashka maanta kusoo galay iyo markii loo fiiriyo xagga guurka aad u kala badan dhibaatada ma dhanka gabdhaha gabdhihii qaxooti waa wadatihiin adigii qaxooti baa tahay marka maxaad iskugu iman laadihiin ood isku afgaran laadihiin ood dhiida bal aad isla meel dhigtaan bal in dhaqaalahan yarood haysato aada bal ku maarayn kartaan bal guurkiina gabdhaha eed ma lahan laakiin waxaa eed la waalidiinta dhalay okay taas marka laga soo tago gabdhaha naftoo qaladka ilaahay waxaa ka mid ah markii hebel maanta ay shan iyo toban baabuur lasu daba dhigo oo mid meelaha iska yimid oo xoogay dhaqaala iska wato oo aroos la galo amtan kale waxay ku saabsan taas inay ka saraysa iyada nafteeda marka qofka haddii ifin ku nool oo dhalinyarada ka mid ma heli kara asagana way jecesha in la guursado oo guri la geysto oo mustaqbal samaysta laakiin waxbaa jiro taasay fiirisa taas intay fiirisana horumar ma jiro ninka raggee maanta dhaqanka u baahan haddii xitaa qofta ama diiniyada ay fiican tahay ama waalidkeed fiican yahay ama maxay wax unsaas ay wanaagsiin waa qurax daran tahay waa qurxoon tahay midna kuma raacay waa iska guursana asaga laakiin waxaa ii muuqata meesha in ay jirto xoogooy
xuseen colaad oo ku magac dheer indhacade waxa uu ka mid yahay kuwa u dhabar adeegay inay aqal galaan waxa uu yidhi weli waxaa iga sii guuxaya qarashaadkii uga baxay arooska ilaa haddana aan bixinaya lacagtii aan deyn ahaan kusoo qaatay balse waxa uu qabaa in dhallinyarada ay iska guursadaan iyagoo aan fiirinayn caqabadaha adag ee hortaagan inuu guursado oo guri u yeesho oo xaas u yeesho oo maxallahay meel uu ka soo baxo laakiin midda ugu weyn oo na haysto waxaa waye issahan la-aan gabdhihii iyo annaga isma fahmeen isaan la-aantana waxaa saaway haddii annaga faqiir aan noqonno oo qaxootinimo ayna hayso ma aha gabdhihii inay naga weecdaan oo ay dhahaan raggan waxba ma haystaane ma guursanan ay ka fikiraan niman dibadda jiro hadda dhallinyaro badan oo saaxiibaday waxaan garanaya gabdhihii markay waaniyeen ay wax u sheegeen way guursadeen hadda way wada degeen calaa halkii wiilba wuxuu leeyahy saddex gabdhood afar gabdhood oo carruura midaana faa'iido weynaysaa marka waxaan dheer dhallinyarada ha guursadaan ha guursadaan ha guursadaan inta ay jaanis haystaan waa intay yar yihiin marka nin walba oo maanta qaxootiya dhallinyarada saddexda xore ee dhadhaab waxaan ugu baaqi lahaa inay guursadaan guurkana waa fiican yahay waa shayga ugu habboon diintaaba qabtaba in la guursado ma aha maanta haddii aa khasaarto ama minus uu ku galo inaad dhahda ma guursanayo dhallinyarada hay-adahay u shaqeeyaan waxbay qabsadaan calaa ninkii lix kunoo ka yimanayu qaataa way anfici way anfici dhalinyaro badanoo la sheekaystay waxa ay leeyihiin duruuftii waa adag gabdhihii ma yeelayaan oo dahab iyo waxyaaba in la keena ayaa loo baahan yahay marka adi waxaad leedahay waxaas yaan la fiirinin ha lagu dhiiranaado ha la guursada maad leedahay gabadha haddii aadana waxa u sheegto oo aa waaniso haddii adiga aad saaxiib la tahay marka way kaa aqbaleen wax walba u sheegta aday kaa ogolaani hooyadaad amarka ma qaadanayso aabbeed amarka ma qaadanayso way ogyihiin gabdhaha xitaa maanta joogaan ee dhallinyarada inaan waxba lahaysan marka aniga dhallinyaradana niyaday iska dilin gabdhahana niyaday ay iska dilin ha la guursado ha la guursado faqiirnimadan waa laga baxaya bal qaxootinimada ka sheekee bal waxaan rabaa arrinka inaad iga waranto bal sideed u aragtaa adiga qaxootinimada dhallinyaronimada iyo guurkan armaaja konton kun oo ka yimani la gadaya waa kun dollar ka yimani hadday ku dhahda idhig ma aha adiga inaad dhahdo armaajo idhig iyo maxaa lahay waxaasay dhahda gabadhi waxaa la rabaa in xisaabtaada intay dhantaa u sheegto kowdii horeba intaadan guursanin ka hor aa runta u sheegto laakiin mar walba waa inaad guursato waa guurka aad ka fikirto oo aa isku dayda inay gabar aad guursan karto oo asluub iyo diin iyo xeshoodba leh markaas carruuray kuu dhalay u wadaa imaanaya ilaahay subxaana wa tacaalana waxbuu idin siinaya oo risaqa ilaaha furo marka taasaan dhihi laha aniga kowdii horeba jaaniska ugu hore aa helayso gabadhaha beer dareenin beenha u sheegin runta u sheeg waxaa dhahdaa waxba ma haysto walaalay qaxootiya ahay kaar kowlaan leeyahay aayad kama wato laakiin waan ku dhaqan karaa ee iska guurso taasaan dhihi laha ani ahanteyda haddaba qarashaadkan faraha badan ee baxaya yaa u sabab ah ma maciishada qaaliyowda mise alla ii sameeyada gabdhaha waxaan arrinkan kala sheekaystay faadumo cali axmed oo calafkeeda sugaysa wallaahi arrintaas waxaan ka dhihi lahaa dhallinyarta ayakaa rabaa naago oo bilaash ahoo waxba laga dhiibeyno banaanka ay kasoo qabsadaan ay jecel yihiin maxaa ka wadaaba gabdhaha banaanka laga soo qabsado ama waxba aysan ka dhiibeen marka ma waxaad rabtaa gabdhihii in wax laga dhiibo oo qarash badan lagu bixiyo oo sidaas ka bacdi loo aroosto haa naagta waxaa rabaa sida sharafta leh in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo saasaan jeclaan lahay ani laakiin waxaa la joogaa qaxooti oo dhaqaalihii waa iska yar oo dadkii ayagaa iska tabar daranba haddana la gabdhihii waxay dadku xirayaan dhalinyarada waxay leeyihiin dahab baan u baahan nahay oo nin xoolo la qala la rabaa oo gabaati la bixiyo marka arrintaas ka waran wallahi waxaan dhihi lahaa kolay qofka labadii qof hadday sheekaystaan ayakaa is ogmaanta qofkaas wuxuu dantiisa wuxuu awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagta meel kale ka raadsadaan jeclaana laakiin gabdhihii ayagan in la guursaday u baahan yihiin dhallinyaradii oo badan raggii ahaa inay ayagan wax guursadaan u baahan yihiin baahi badan baa iska jirto waad og tahay marka haddii waxba la hayna la iska daaya la iska tagtaagnaada maalada may naagtii oo oo jecel in oo maanta aroos weyn loo dhigo hanti iyo adduun laga bixiyo ninkii awooday raadsinaysaa ninkii awoodin oo wuxuu awood ayuu dhiibaya soomaha ada hadda shaksi ahaantaada maxaa is leedahay ada haddaan kaasoo qaadno maxaa isku xiri leed ani kolley waxaan isku xiri lahaa maanta wixii maanta aan u qalmi in la ii suubiyo ay maxaa u qalantaa maanta wixii aroos weyn in la ii dhigo dahab iyo adduun la ii gadaan jeclaan lahaa laakiin dahabkii qaxootiyaa joogta iyadana haddaad qof kadoo oo awoodin oo qofaan isjecelna hadduu yahay qasab maaha inaan ku xiro marka jaceylkiinaa ka weynaa leeda miya ha jaceylkaa ka weyn ah walbo si kastay ahaataba dhalinyarada ku nool xeryaha ayaa isugu darsantay daruuftan adag ee qaxootinimo iyo mid hamid dheeraad ah haddii ay noqon lahayd inay shaqo fiican helaan amaba sidii ay u maarayn lahaayeen noloshan adag ee taalla xeryaha aadan xasan darax v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana la socodsiinaya falastiin axmed iimaan
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa guurka iyo dhallinyarada waxaa marti inoogu ah axmed nuur muuse oo bartay cilmiga bulshada islamarkaana bara ka ah jaamacadda magaalada hargeysa kusoo dhowow xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga axmed waxaa jira in guurka isbedel weyn uu ku yimid sanadihii dhowaa guud ahaan horta caalamka laakiin gaar ahaan haddaan hadda fiirino kan dhallinyarada marka la isbarbar dhigo guurkii hore iyo guurka maanta maxay tahay farqiga u dhexeeya bismillahi raxmaani raxiim falastiin waad mahadsantay marka hore su-aashaad weydiisay haddaan isku dayo inaan wax ka idhaahdo anigoo ka hadlaya farqiga udhexeeya guurkii hore iyo guurkii cahdiga iminka jira xaqiiqatan arta waaqiciga iminka lagu nooliyo waaqiciga berigaa lagu noola aada buu kala duwanaa waxa weye dadka badankoodu berigaa hore wuxuu ku noolaa baadiyaha waxa weeyahay nolosha magaaladu aad bay u yareed marka dadku aad waxay ugu xidhnaan miyiga nolosha miyiguna waxay aad iskaga xidhneed oo ay ahayd nolol kooban ta magaalada ka jirta iminka laakiin haddaad fiiriso dadka badankoodu magaaladay ku nooli dad badan baa magaalada ku nool dadki waxbay barteen de habkii nolosha wax badan baa iska bedelay technolojiyadii baa timi waxawey waxbarashadii baa korodhay marka waxa wey arta farqiga udhexeeya waxaa keenay waktiga iyo cahdiga lagu kala nool yahay ayaa ah laba kale gadisan sidoo kale waxa dhacay dagaalaa dhacay dadkii way qaxeen qaxoontibay tegeen wadamo kaley tegeen dhaqano kaley la yeesheen xidhiidh dhaqanadaa kale laftooduna saameyn bay ku yeelanaysaan hab nololeedkii bulshada soomaalidu ay lahayd kadib markii la iskuu soo noqday waxawey noloshu sidii ay ahayd markii baadiyaha lagu noolaa ee beriga hore ma ahaanayso waayo waxa yimi xidhiidh baa yimi ummad kale lala xidhiiday waxa yimi horumar baa yimi waxa yimi dagaalaa yimi waxa yimi colaad baa timi waa la kala guuray guurkii wuxuu noqday inuu noqdo qof kastaaba qofkii uu la deganaa ama xaafadii uu deganaa oo ay ku kooban tahay cidda ay sokeeyaha yihiin inuu ka guursado waxaa kaloo saameyn ku yeelatay dhaqaalihii dhaqaalihii baa kordhay waxa weeye dadku berigi hore aad bu iskugu tiirsanaa oo qofka guursada waa ti la odhan jiray kaala la siiya ama qofka waxa weeye dhaqaalahoo dhan baa laga kebi jiray xoolaha loo soo ururin jiray reerka alaabahay usoo ururin jiray marka waxa weeye de isbedelka waad arki kartaa dhinacyo kasta ule kii dhaqaalaha waxa weye diintii oo kale aad bay dadka barashadoodii u- ayay u badatay oo iminka markii magaalada la yimi de dhalinyar fara badan ama da-ya fara badan diintii aad bay u barteen n xaggii kale n de technolojiyada iyaduna saameynteeda yeelata marka waxaasoo dhan markaad iskusoo duubto eh, farqi weyn baa udhexeeya En, waxaa xagga jira- reerka kale Aha.
haddaad eegto dadkii way kala guureen berigi hore dadku waxay wada noolaayeen guri baad ka helaysaa abtigii in abtigii eedadii ayeydii laakiin iminka waxaad moodaa in qoyska iyo caruurtiisu ay gaar u nool yihiin afka qalaad waxa lagu dhaha nuclear families marka runtii dee saa- isbedel weyn baa jira farqi weynna udhexeeya labada guur En, marka la fiiriyo en, dad badan waxay yidhaahdaan guurka waayadan dambe ma lahan micnihii iyo qiimihii uu lahaa waagii hore waxaa aad u badan furiinka waxaa aad u badan caruurta kora hooyo iyo aabala-aanta ama labada waalid mid la jooga En, marka maxaa u sababa in isbedelkaasi uu dhaco Een, horta sabab horta een, run ahaantii lama wax daraasado iminka cilmiyeysan oo aan ku taaban karaa oo aan ku odhan karaa waxa waxaasaa sabab ah ma jiraan laakiin haddaan eegno habka iminka nolosheenu ay tahay eh, runtii waxyaabihii hore aan ku sheego dhan w- qayb bay ka yihiin Een, qiimaha guurku lahaa marka aan ku sheegay dadku way isku xidhnaayeen waxa weye dadku way ka koobnaayeen intan dad yar bay ahaayeen waxa colaad badan may jirin waxaa jirayin eh, de dhaqanka aada loogu xidhnaa oo ninka magaalada jo- ninka miyiga jooga waxa weye nin dhaqanyahan uu haayo ee raas raacaya mataqaanaa noloshii reerkoodii ka horreeyay odayaashii magaalada wuxuu lahaa hal door buu lahaa uu hiigsanayo laakiin waxaad moodaa dhalintii markii magaalada ay soo galeen ay wax barteen dadkana ay ballaadheen dadka ay kala guureen waxaad moodaa inuu habqandhacay oo ilmihii yaraa ee ku barbaaray xeryaha qaxoontiga oo kale ee kusoo noqday magaalada ahdigan dambe ee ay nabadu soo korayso waxa weeye waxyaa fara badan uu ka duwayay ninkii magaalada miyiga kore gacanta la hayay sidoo kale een, dee guurkii imika waxaad moodaa dhinacna wuu dee wuu ka adkaaday dhinacna waxaad moodaa inuu ka fududiyo dadka iyagoon isku fiirsan oo dee raggii hore hablaha way hidaraaci jireen oo inanta hooyadeed baa loo eegi jiray reerkooda loo eegi jiray waxbay labada reer baa isku xidhmi jire labada carruur ay ka kala socdaan laakiin waxaad moodaa iminka carruurtii inay iyagu cidla iska helayaan muddo yarna waxa laga yaaba intay eh, dee iskaga helaan ay dabna yidhahdaan gurigaan iyo galeylana laakiin aanu ahayn macnaha ay gurigaa ku sameynayaan mid qoto dheer oo oo dee berri markii labadii qof ay nolol bilaabaan inay wadaagaan waxa weye wax fara badan oo qarsoon baa ayaa dabadda usoo baxaya marka laba ma haystaan mid ma haystaan ehelkii ka dambeeyey ee tiirsimaadka u ahaa oo haddii ay wax jiraan intay dib ugu noqdaan ama odhanayay reerka u kaadiya midna aqoon badanna iskama haystaan iyo iyo samir badan oo waayo aragnimo badan ay ku dheehantay ma haystaan oo iyagu laftoodu ma xallin karaan khilaafaadkii qoysnimo ee ee soo kordhay marka runtii waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah iyadoon ay jirin cid hagta dhalinyartii iyadoo aan dhalinyartii mataqaanaa dee waxbarasho jaamacadeed iyo maadi waa la helay laakiin tii dhaqanka ahayd ee qiimaha ama diin ha haato ama ama dhaqan ha haato ee tusaysay qiimaha guurku leeyahay waayo guurku waa asaaska nolosha En, Bulshada laakiin kasta wuxuu laakiin ku jiraa hadda waa waxaa nolosha ku sheegtay bilaabato.
waa runta en waxaa sheegtay in dadkii magaalada ay yimaadeen oo aqoonta ay badato haddii aqoontu ay badato soo ma ahayn in qiimihii guurkana uu kordho oo aqoontu ay keento inuu qofku fahmo muhiimadda guurka uu u leeyahay noloshiisa Eh, wa- wa- waa saxantay laakiin aqoontaan le aqoonta kordhay waxa weeyahay eh, de marka laga hadlayo tayo iyo cidda aqoonta gacanta ku haysa waxa weeye taasi waa kuwa waa su-aal kaloo meesha imanaysa aqoontan kule way kordhay waxay dadka inay ina meela ay dee buwaagii qalimaan u qaataan oo ay kasoo qalin jibiyeen inay tagaan laakiin su-aal baa ka taagan aqoonta halkaa taallaa ma siinaysaa qofkan eh, de wax nolosha wax kaga bedela waayo hamigiisoo dhan waxa laga yaaba inuu aqoontan iyo buugkan u sito inuu arsaaq ku helo oo ku shaqo tago laakiin aqoonta ayaa iyada lafteedu ah in la isweydiiyo ma tahay tii qofkan siinaysay eh, adawaadkii uu baahnaa inuu nolosha wajaho oo ay ka mid tahay inuu guurka fahmo marka anu waxaa odhan karaa aqoontan le way badatay waxa weeyahay aqoontiin dee dadku ay jaamacadihii iskuulle kasoo baxayeen baa fara badatay laakiin maaha aqoontan anugu aaminsanahay ta maanta taalla inay tahay mid qofka ka caawinaysa inuu nolosha wajaho oo dhiba carqadaha carqaladaha kaloo im- ka ka hor imanaya ama guur ha haato ama habkii uu dadka kale ula noolaanay ahaatee wax ka qabanaysa maaha marka runtii waa wax u baahan cilmi baadhis fara badan in la eego sababta ay u saameysay iyo waxyaabaha ka maqan Een, waxaa la sheegaa in meelaha qaar guurka uu qaali yahay guurka uu qaali noqdana een, uu keenayo mararka qaar dhalinyaro badani inay inta awoodi waayaan ay ku fakeraan inay inta shaqo doontaan ay usoo noqdaan bal guurkooda iyo gabadha markaas ay rabaan oo kale oo sababaha dhalinyaro badan ay u tahriibaan dadka qaar waxay yidhaahdaan waa qiimihii guurkoo sare u kacay oo aanu qof walba ay awoodi karin inuu guursado een, oo uu een, qofku uu jecel yahoo kale tusaale ahaan marka m- misku xiran tahay guurka iyo tahriibka mararka qaar ma aragtaan kaysas een, noocaas oo kale ah Een, horta waxyaaba badan baa ayaa ayaa ayaa saameyn ku yeelanaya Een, guurku uu jira inuu inuu qaali yahay laakiin haddana mararka qaar baad arkaysaa ay- dad dee wax haysta dhalinyar shaqaysato shaqo fiican ku jirto haddana guurkii weli aan ku dhiiranin oo markaad weydiiso aad tiraahdo war maxaad u guursan laadeen ku odhanaya niyow waxaan ku qanacnaan laanahay marka horta lama odhan karo guurku waa qaali waan ogahay guurku waa qaali maanta magaalada hargeysa aan joogno waxaa laga yaaba qofku markuu guur u hollado inuu u baahan yahay dee dhaqaale fara badan laakiin haddana dee nin waxa la yidhi nin bacaysaanti ceel keentay anu waxaan aaminsanahay haddii uu qofku eh, ku fikirayo waxa uu haysto waxa weye waxa laga yaaba hadduu ku dhiirado guurka inaan cidna u diidin in haddii maanta uu soo gogol fadhiisto uu reer usoo gogol fadhiisto eh, uu dee qof fiican oo eh, dhaqan iyo diin iyo dadnimo laba dee uu ila- uu ilaaqdo marka hore aan waxayn dee wax dee iska iska iska iska dhow waxaan aaminsanahay inaan inaan qofka hanti loogu diidin guurka laakiin way jirtaa arrintaasi oo waxa weye guurarkan ku aragno saaxadda imika jirta ayaa waxaa jira waxyaaba fara badan baa ku baxa dhaqaale fara badan baa ku baxa hadday noqonayso meherka hore hadday noqonayso ta dambe waxyaaba fara badan baa ku baxa markaa dhalinyar fara badan waa laga yaaba inay ka niyad jabaan oo is yidhahdaan dhaqaale ma haysatid oo kuma dhiiran kartid guurkii ama hablaha iyo inamadu marka is helaan laga yaaba inay baayactamaanba inaad tiraahdo haddaanad waxa waxaas keenin een, oo aanad haysan lagama yaabo inaad ihaweysato way dhacdaa laakiin ma general ma ma si guud ma odhan karo way tahay ta tahriibka haddaan usoo noqdo arrinta tahriibku runtii waa arrin aada eh, u wejiya badan waa arrin u baahan in si fiican loo daraasadeeyo waayo waxyaaba fara badan baa la tacalluqa waayo ragga tahriibaya ama hablaha tahriibaya ama inamada tahriibaya waxa weye wada dhaqaale aada fara badan ku bixinaya inay gaadhaan meesha kasii tahriibayaan libya ilaa ay doonta inta lacag badan bay ku bixiyaan oo markay xaggaa tagaana lacag badan baa loo dira marka ma odhan karo dadkaasi way dhaqaale laayiin oo guurka ka tahriibayaan waayo waa su-aal meesha taalla dad badan oo waxaad arkaysaa ku odhanaya in dadkan tahriibaya way waa dad in eh, dhaqaale aan haysan oo ka niyad jabin nolosha laakiin waxyaabo kaloo aan weli la taaban ba ayaa ayaa ka tahriib ka dambeeyaan odhanaya oo ay u- ku jirto niyad jab qofku inuu ka niyad jabsan yahay dalkan inuu ku noolaado marka runtii xidhi wuu ka dhexeyn karaa laakiin anigu ma aaminsanin mana eh, kumana caam yeeli karo in ay xidhiir weyn ka dhexeeyo in guurkan alle u qaaligaroobay iyo tahriibkan faraha badnaanaya Een, Taasaan marka aaminsanahay.
marka guurku uu qaali yahay iyo marka la fududeeyo oo sida dhaqanka soomaaligu waa qofku markuu soo gogol fadhiista duruufihiisa lagu qiimeeyo kee qiimaha guurka u wanaagsan horta guurku waa arrin bulsheed waana arrin een, aan la odhan karin waa wax joogto meel lagu hagaagayo waayo waxa weye waaqiciga iyo qofka gelaya labada qofka gelaya ku xidhan tahay laakiin waxaan ogahay dadkii hore markuu qof soo geed fadhiisto in loo diidaa waxa way adkaan jirta xaal bay ahaan jirta haddaan qofkaa iminka diin loogu diidin oo dee se diintu ina farayso qof akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa ka raalitiin hadduu idin yimaado u guriya ayuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam yidhi marka haddii aan qofka diin loogu diidin eh, may may dhici jirin laakiin ta iminka jirta still ani waxaan weli waxaan aaminsanahay inaan inta qof soo geed fadhiistay oo wixii uu huri karaya ama heli karaya keenay madasha eh, gabadh loo diiday in- in- inay yar tahay laakiin su-aasha marka guurku qaali yahay iyo markuu badan yahay i think barakada iyo karaamada iyo iyo iyo bulshada kale ku eegaysaaba eh, wanaaggeedu wuxuu ku jiraa in guurka fudaydiyo oo guurka moogta wax ka dhalanaya hadduu qaaligaroobo uu yaraado macsi fara badan baa ka dhalanaysa haddii guurka qof qaaligareeyo oo dadkii kalena ay eegayaan inay karaahiya ka timaadana waa laga yaaba oo dee waxa weeyahay karaahiyadaas hadday timaadana guurkaas inaanu midho dhalin oo waxa weeye dadka ay ka naxaan oo way dhici karta laakiin guurka in la fudaydiyo ayuu mar walba wanaagku ku jira Eh, bulshaduna ay ku ansaxaysaa ay ku wanaagsanaanaysaa eh, dhalinyartuna ay ku dhiiranayaan guurka waayo waxaan waxa laga yaabaa inay tahay in- waxaan la yidhahdo in eh, psychological in eh, I mean eh, issue inay noqoto dhalinyar fara badan aanay ku dhiiran laakiin warku tirkuteenu bulshada dhex taalo ah guurkii waa la qaaligareeyey ay ay ay- ay ka dabrayso inay ku dhiiradaan marka habliin haddii loo caqli celiyo waalidiintii loo caqli celiyo waxaa le loo caqli celiyo dhaqankii iyo diinta suubanaana dib loogu noqdo waxa weeye bulshadu way arkaysaa in guurka fudeedkiisu qiimo badan uu leeyahay dhibaato badan oo maanta jirto ah guryaha daadanaya carruurtan wadooyinka joogta carruurtan xumaanaysa carruurtan lagu leeyahay waxay samaysteen burcad bay noqdeen dadka bay leynayaan waxaweye waa lagaga raysanla marka bulshadu inay fahamtay ay ubaahan tahay dadka aqoon-yahankani waxay ubaahan yihiin inay cilmi baadhis ku sameeyaan oo wax la taaban karo xaqiiq ah oo laga doodi karo intay la yimaadaan ay yidhahdaan waxaasaa waxaa sabab u ah waxaasaana waxaa keenaya marka anigu taas baan aaminsanahay falastinay n wadadee ugu wanaagsan inay dhallinyarada u maraan marka ay guri ama qoys qaliilayaan oo ay isguursanayaan wallahi wadada wadada ay u marayaan horta way way tilmaamantoo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam tilmaamay marka afartii wada nebigu tilmaamay ee uu weliba yidhi ku dhegatii diinta leh ayaa ayaa ta ah marka laga hadlayo in marka si guud loo hadlayo laakiin habka ugu fiican ee anigu aan dhalinyarta kudhi ku dhiirigeliya waxa weeyahay in qofka doonaya inuu guri yegleyla uu isagu marka hore fiicnaado waayo wanaaga qof wanaag qof kastaaba qof wanaagsan buu doonaya lakin waxa laga yaaba qofka inaanu isagu debis kugu noqon oon odhan adigu ma wanaagsan tahay oo qofkan aad doonayso ha eeginun inu adig kuu qalmay adigu ma u qalantaa qof wanaagsan marka waxa wey wanaagga in lagu dadaalo in habka ugu fiican loo maraya aan u noqdo in dee guurka la hidaraaco loo meel dayo meesha inantu ka jirto iyo meesha inuu ku jira ama reerku ka imanayo xaafaddu ka imana reer markaan le xaafadan u jira iyo qoyska iyo usrada ku xeeran iyo habdhaqanka uu qofku leeyahay in loo maro guurkana in la fudaydiyo laakiin inaan la hawl yaraysan waxa weeye inan haddii la doonayo reerkii soo boqray ee soo koriyey ee soo la soo dadaalay laga sharaf qaato iyaguna ay fudaydiyaan oo qofka soo dhaweeyaan hadduu qofku fiican yahay de de bulshadana iyo dadka aqoon-yahanka iyo dawladda waxa u taalla inay ka warhayaan oo de dhalinyarta wacyigelin fara badan siiyaan oo waxa weeye wadaadadu hadday tahay wadaadadu dhalinyarta la hadlaan hablaha lala hadlo inamada lala hadlo waxawey qiimaha guurka iyo jiritaanka bulshadu inay inay qiimaha guurka ku xidhanta in loo sheego oo dadka inan jahawareersana ka odhanayo qofkaasi waxba ma qabanayo bulshada mas-uuliyadda u ah waxa wey waa inay ogaadaan haddii aan qoys fiican la helin inaan inaan maamul fiican iyo bulsho fiican aan la helin marka runtii gu guurka inaan la hawl yaraysan baan ku talin laha habka ugu fiicanna waxa weeye waa in in sida ugu fudud ugu habboon loo maro qofkana inuu isagu fiicnaado maadaama uu qof fiican doonayo marka maxaa ka dhasha guurka oo xumaada saameyn intee la eg ayse bulshada ku yeelataa
horta cilmiga bulshada markaan u noqono guurku waxaan la yidhahdo social institutionska afka qalaad lagu yidhahdo unugyada bulshada wuxuu kaga jiraa waa ka aasaasiga ah waxawey waa halka ay ka timaado usradu waxa la yidhahda marriage and family baa la yidhahda institutions marka marriageu sal buu u yahay haddii halkaas ay xumaatana de waa halkii la sheegi jiray loon jiray alifka kaa xumaada albaqro oo dakaali marka waxa wey haddii guurku xumaado waxaa xumaanaya qoyskii qoyska hadduu xumaadana de waxa weeyahay bulshadii baa xumaanaysa waxa waana o waana waanan aragnay qoysaska maanta dhibaatada haysta siday bulshada u saameysay oo waxa wey waxa weeyahay haddaad aragto ilmo carruur yaroo isurursado hablihii waddada ku dilaya moobiladoodii qaadanaya waxa weeye kufsanaya waxa weeyahay dadkii dilaya waxa weye wax kale maaha waa waa guurka iyo iyo iyo iyo qoys xumaada wey waxaanan aaminsanahay dhibaato kastoo bulshada lagaga hadlo waxaa loo yaqaano social problems marka la daraasadeeyo waxaa jira waxyaaba loo eego oo la yidhahdo in saameynta iyo sababta oo cause and effect waxa weeyahay waxay lugta la gashaa guurkay lugta la gashaa iyo qoyska marka waad dareemi kartaa saameynta ay yeelan kartaa hadduu qoyska iyo guurku xumaadaan waxawey bulshado dhan bay saameynayaan n markaa fiirisa hadda dhalinyaro badan ayaa isguursada mararka qaar reerka ilmaa ilmaa dhex mara ilmihii oo jooga marka reerku burburo ilmihii maxaa ku dhaca saameyn intee la eguu ku yeeshaa burburka qoyska caruurta mase dhici kartaa in hooyada iyo aabbaha mararka qaar ay ku guulaystaan in ubadkiina la koriyo iyadoo aanay saameyn ku yeelan kala tagoodii hadda kala tag hadduu yimaado si cilmiyeysan saameyn weyn bay ku yeelanayaan ilmaha oo noocyo badan ah mid nafsi bay ku yeelanayaan mid bulshay ku yeelanayaan mid waxay ku yeelanayaan korrimaad bay ku yeelanayan waayo markuu yarya korriinkiisii way dhaawacayaan waayo waxay ilmuhu markuu korayo oo ay tahay ilaa dee laba week markuu jiro ilaa dhowr iyo toban sano markuu gaadhayo waxa weeye ilmaha koritaankiisa qaybtano waxaa ku jirta dee dareenadiisa emotionskiisi iyo waxawey kalgacalka iyo marka haddii hooyadii aabihii kala tagaan waxaa dhacda inuu aabuhu marar qaar qaata ilmihii ama waxaa dhacda in hooyadii ay ilmihii qaadato ama waxaa dhacdaba in ilmihii meesha ka baxo cid kale ay qaadato marka waxa uu yahay kalgacalkii hooyada iyo ilmaha dhex mari lahaa ee korin lahaa dareenka kalgacalnimo ee ilmuhu leeyahay uu hadhow bulshada u yeelanayo hadhow ilmihiisa uu yeelanayo waxa weye dhaawacban iyo nusqaan baa ku imanaya midna waxa weeyahay ilmuhu kaalinta uu hadhow bulshada kaga jiri doono hadday inan tahay kaalintay qaadanaysa waxaway kaalinteeda weligeed yaa laheedba waxba ka naaqus noqonaanaya iyo siday doorkeeda u ciyaaraysa marka hadday hooyadeed ka maqan tahay weligeed yaa laheed nusqaan baa ku ay ayay wadanaysaa doorkeedii oo hadhow markay hooyo noqoto way ku adkaanaysaa inay si fiican u ciyaarto doorkii hooyanimo waayo hooyadeeda meesha ka maqan inankiina waa la mid kii aabuhu wuxuu matalaya doorka wiil ama inan uu bulshada ka ciyaaro waayo aabihii buu ka dayanayay hadduu shaqo tegayey hadduu wax baranayay hadduu gargalayay hadduu dadka kale dadka ixtiraamayay dadka waxu tarayay ilmaha yare inanku aabihii buu kala socon lahaa ama uu ka eegan lahaa markaa meesha waa ka maqan taasi waa taa midna waa tii dareena koritaaneed ta kale imanaysa waxa weye ilmihii yaraa inuu noqdo ilma waxa weeye calaawadi bulshada ugu jirto waayo waxa weeye ilmihii yaraa halka ugu horeysa kalgacal ka helaa waa hooyada iyo aabbaha halka uu bulshada ka fahmaana waa hooyada iyo aabbaha waxaa jira hab la yidhaahdo barbaarinta ama habbarista oo afka qalaad waxa lagu dhaha socialization hooyadii aabuhu waa waa unugka ugu horeeya bixiyata marka haddii ay meesha ka baxaan ilmihii yaraa waxa ku imanaya cadaawad hadhow wuxuu noqonayaa qof khilaafaad ama ama shuruucda ama ama shuruucda ama xeerarka udejin bulshada ay iska hor yimaadaan waxyaaban afka qalaad loo yaqaano juveniles marka ilmaha yari qasab waxawey waxbarashadiisa waxbaa ka khaldanaanaya habkii uu bulshada ula dhaqmayna waxbaa ka khaldanaanaya habkii uu noloshiisa hadhow maamuli lahaa ama doorkii uu ciyaari lahaana waxbaa ka khaldamaya waxa weeye ilmaha yar ma noqonaya ilma fayow marka hadduu reerkaasi burburo way adkaanaysaa ilmaha yar inuu inuu inuu horumar nololeed sameeyo su-aasha kale ahayd ma dhici kartaa ilmaha yar in la barbaariyo bulshooyin kale waxay leeyihiin unugyo kaleo u diyaarsan haddii uu qoysku gudan waayo waajibaad ka saarna carruurta in loo wareejiyo oo even waan ku arkay somaliland iyadoo iminka laga wado oo ay qolaha iyadii ka wada inay sameeyaan siyaasad ku wajahan haddii ilmaha waalidiintu kafaalo qaadi waayeen yaa kafaalo qaadaya kale waxa weeye marka way way jileyn lakin de inagu ma lihin bulshadana soomaalidu ma lihin ehelkunbaa u noqda cid kafaalo qaata dee ehelkuna qasab wadadii aan sheegayay doorkii dhibaatadii ku imanaysa unbaa ku imanaysa haddii eedadu qaado marnaba kaalinta hooyada uma gelayso hadduu abtigu qaado marnaba kaalinta aabaha uma gelayo inkastoo ay dadaalaan inay daboolaan baahayaha ilmaha yar leeyahay marka runtii qoysku waa halka ugu haboon ee ilmo lagu barbaarin karo bulshaduna iyaday u igmatay qoyska u igmatay inuu qof muwaadinoo fiican oo doorka ay bulshada doonaysa inuu qofkaas qaato hadhow ku barbaarisa ayay bulshada u igmatay de marka runtii de ma ma ma ma odhan karo qof caafimaad qabaa kasoo bixi karaa qoys burburay markan waxaan siinayaa dhegeystayaasha su-aalahoodii walaal adoo magacaaga ku bilaabaysid meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso axmed nuur muuse oo ah bare jaamacadda hargeysa ka dhiga cilmiga bulshada walaal aad aa umahadsan tahay magacaygu waa saadiq cabdiqaadir axmed saadiq safaasig oo ku nool magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa martida barnaamijka dhalinyarada soomaaliyeed ee sanadka iyo kuwii hore ee amar ku jiri jiray maxaa farqiga udhexeeya iyo kuwa waxaa kaloo weydiinayaan barnaamijka dhibaatooyinka dhalinyarada maanta ee kuwa tahriiba iyo dhibaatooyinka ay guurka dhalinyarada degdegta ay kala kulmaan ayaan weydiin lahaa barnaamijka ninka martida qaba
qaybta hore ayaanan si fiican umaqalinta dambe aan si fiican qaybta hore wax kaluu ka hadlaayay marka qaybta dambe oo ah dhibaatooyinka ka dhasha guurka marka ay dhalinyaradu ku degdegaan taasaan ka qaadanaynaa ha okay waa si fiican wuu mahadsan yahay walaalkan kolley dhibaatada guur ku degdeg dhibaatada dhalinyarta guur ku degdegta markii horena waan soo qaadanay guurku saan sheegay waxa weeye waa waa waa arrin aada u muhiim ah degdegu sidiisana ma fiicna waxaa fiican in laga fiirsado iyadoo aan laga niyad jabin waxa waa waayo guurku diirish u baahan yahay kudhac buu baahan yahay laakiin degdegsiima uu ka duwan yahay waxaa u baahan tahay qofka inaad aada nolosha la wadaagayso waxaad u qaadanaysaa inuu noqdo qofkii aad nolosha la wadaagayso inta noloshaada ka harsan marka waxaa u baahan tahay inaad ka baaran degto wax badan aad eegto marka waxyaabaha degdegsimaha sidoodaba waxa laga dhaxlaa inay kugu soo baxaan waxaanad ogeyn waxyaaba fara badan waxaa laga yaabaa rajooyin fara badan inaad inaad maskaxdaada ka mala awaashay degdegsiimahaasina inuu kuu siin waayey inaad daraasadeyso inaad fahanto inaad eegto waxaad doonayso iyo waxa uu qofkani qaban karaa inay isqaadan karaan marka runtii waxa laga yaabaa inuu keeno qanac oo dee aad qanacdo markiiba qanac isna dhaqsaa oo degdega oo aad niyad jabto aad tiraado maha waxan waxaad filaysay laakiin mar walba waa taan idhi waxa waxa lagaga bixi karaa carqalad kasta guurkaaga timaada inaad inaad isdejiso samir aad samayso deedna aad isku daydo qofkana inaad fahanto adiguna inaad isfahanto oo adigu waxaad doonayso aad door bidayso inaad intaad qiimayso aad garato qofkuna in wax intaa leegoo kale uu doorbidayo uu doonayo marka runtii carqalad kasta ama degdegsimaa ha ku timaado ama mid loo kaadiya ha ku timaadee waxay u baahan tahay in cagaha loo dhigo oo aan lagu degdegin in guurka la kala daadiyo markiiba reerka inta la kala tuuro la yidhahdo waan ku guuldaraysta arrintan waxaa kusoo koobi lahaa ama degdegsiima ha ku timaado ama ama guur dee loo meel daya ha noqotee waxa weeyahay dalinyartu waxay u baahan tahay inay inay inay maskax iyo isdejin ay ku maamulaan waa mahadsan tahay markana dhegeystaha dhegeystaha xigan siinaya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso axmed nuur muuse oo cilmiga bulshada ka dhiga jaamacadda hargeysa
waad mahadsan tahay magacaygu waa maxamed xasan cabdi kor magaa dheer maxamed shiine maga waxaana joogaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa maxaa sababi karo in dhalinyarta khaasatan geeska africa gaar ahaan somaliland joogto in guurka uu noqon waayo mid fudud islamarkaana dhalinyarta maxaa waxyaalaha ugu muhiimsanaysa dhihi karto guurka wayga way oga cabsadaan maxaase sababo in dhalinyaro fara badan oo isguursato ay si yaroo sahla mar gaaban uu guurkooda ugurbaro waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay laba su-aalood baad weydiisay su-aasha koowaad haddaan ku bilaabo waxay odhanaysay maxay dhalinyartu guurka uga hakan yihiin ama ama uga taagan yihiin oo ay ugu dhici laayihin horaan sheegay wax badan baa isbedelay nolosheeni habkaynu noolna iminka wax badan baa iska bedelay waxa weeye dadkii way shaqaystaan iminka wax jaamacaday galeen mudday jaamacaday ku qaateen way shaqaystaan waxa weeyahay waxa weye qof kastaa wuxuu doonayaa qof meel gaadhay wanaagsan waxa weeyahay dee waxbuu waxbuu maskaxda ka samaystay marka runtii wax badan baa jiro sababaya inay dhalinyartu gu- guurka ku dhici waayaan taasi waa kamid ta kalena waxa weeyahay dhalinyartu aaminsan tahay inuu guurka qaali yahay oo aan waxa weeyahay ay leeyihiin ma awoodno dhalinyartana waxaa jirta dhalinyar fara badan oo aan shaqaysan oo dee shaqa la-aantu aad bay u badan tahay maanta somaliland khaasatan halka tilmaamtay marka runtii de waxyaabahaasoo dhan marka laysku daro wa way imanaysaa ina inay dhalinyartu de ku dhici waayaan guurkii oo ay dee ka yara istaagaan laakiin waxa ugu hore waxa weyn aan odhan karaa waxa weye dhalinyartii maanta waxay leeyihin halboor bay leeyihin wax u sheegaan waxay leeyihin waxa weye qiimihii guurkaa meesha ka baxay waxa weeye dhaqanada kale aynu xiriirka la yeeno la yeelanay ayaad moodaa in la matelayo la isku dayayo oo guurkii inantii way raajinaysaa jaamacaddii baa laga yaabaa inay laba shahaado isdabageliso oo shan sano jaamacaddi ku jirto dabeedna shan sanoo kale ay tirahdo waxbaan waxbaan waxbaan shaqaysanaya oo ay ka fikirto guurkii markay da dheer dabada la gasho ay ay ay de ay tirahdo guurso marka runtii waxyaaba fara badan baa jira su-aasha labaad guurka haddaan loo meeldayin su-aashii dhegeystiya horunbay la tacalluqdaa haddaan loo meeldayin oon loo sahamin oo oon laga fiirsan waxa weeye oon samir iyo dulqaad iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo maskax lagu darin runtii way imanaysaa in qofku carqaladda ugu horse ka hor timaada inuu dabada ujeediyo marka waxaan odhan lahaa dhalinyartu waxay u baahan yihiin inay fahmaan qiimaha guurku leeyahay inay isku dayaan inay isfahmaan sidoo kale waxaan waayeelka kula talin lahaa ama waayeelka meesha ka maqan ee kaalintoodu maqan tahay waxaa haboon iyaguna inay reeraha soo dhex galaan sidii marka hore ay ahaan jirtay inaan reerka marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba lagu dayo in in in la dejiyo talo lagu dayo waano lagu dayo oo la wada hadashiyo dhalinyarta iscalmaday waxaan rabaa hal su-aal oo muhiima inaan ku weydiiyo dad badanna ay soo hadal guurka iyo da-da qofka maxaa isaga xirma mararka qaar waxaa dhici karta in gabadha ay guursato nin aada uga da-weyn ama ninka uu guursado gabar aada uga da-yar ama aada uga da-weyn ama gabadhu ay guursata nin aada uga da-yar da-da iyo guurka maxay tahay xiriirka ka dhexeeya horta xidhiid xidhiid hata daq dhaqan ahaan xidhiir ka dhexeeya wuxuu yahay in in in in la aaminsanaa in qofka rag uu dee ka yaro da- roonaado gabadha si u maamuli karo dee labadii maskaxood ama labadii maamul ama labadii dowlad ay u kala weynaan karaan waxa weeye taasaa dhaqniyan anigu aan aaminsanaya inay jirtay laakiin ma odhan karo wax dee scientifica jiro ama ama cilmiyeysan baa jiro oo odhanaya da-da ha kala weynaato laakiin inta badan dhaqamadan anigu wax kusoo barto oo kale waxaa jirta in da-da qaangaadhka ee habluhu ay ka weyneyd da-da qaangaadhka ee inamada inagoo diiniyan dada inantu intay ku qaangaadha ay ka horey ka hor qaangaadho inanka oo inanku ka da-ayn dee shan iyo toban jir iyo wixii ka dambeeya ku qaangaadho inantu laga yaabo koo iyo toban jir saddex iyo toban jir inay ku qaangaadho oo marka ay qaangaadho ay guur diyaar u tahay haddaynu xagga cilmigeena ka eegno laakiin dee anigu ma odhan karo wax baa ka dhexeeya laakiin waxa waxa ka dhexeeya qurux wey iyadoo la aaminsan yahay in gabadha eh, marka weliba da- da' yar la isku guursanayo waayo da' weyn oo soddon ka weyn marka la isku guursanayo waxa laga yaaba laba qof ay isku dayo inay isguursadaan laakiin inta badan da'da la eego waxa weye marka da'da inantu aada u yar tahay ayay ayay ayay tahay ayay ku habboon tahay inuu da' ka yar weyn oo dee mas-uul noqon kartaa mas-uuliyad qaadi kartaa eh, samir iyo dee dulqaadna yeelan kartaa inay inay guursato laakiin xidhiid toos oo ka dhexeeya ku sheegi karaa eh, ma- ma garanayo n waxaa jirta mar dhacdaa mararka qaar in guurka uu dhallinyarada faa'iido u yeesho n inay iyagu isku bedelaan n mas-uuliyadda ay ku bartaan ma jirtaa dhinac wanaagsan oo guurka dhallinyarada uu ka anfaco n ama mararka qaar intay guursadaan dhibaato ay uga imaan karto labadaasii dhinac haddaa sharaxaad kooban n sharaxaad kooban naga siiso horta dhinaca hore haddii aanu faa'iido lahayn guurka lama jideeyeen diiniyana lama jideeyeen sharciyana lama jeedeen bulshanimona lama ji- lama jideeyeen waxa weeye guurku faa'iido weyn weyn buu qofka u leeyahay eh, khaasatan dhalinyarada waxa weye hadday mas-uuliyad noqon lahayd waa halkuu ka bilaabi lahaa inuu mas-uuliyad qaato oo qofka hadduu qoys maamulo qoyskaa si fiican u maamulo harow mas-uuliyaddii ay bulshadu dhiibanaysana si fiican buu maamulaya markaa faa'iido weyn buu u leeyahay nafsi ahaan eh, maskax ahaan iyo waxa weeyahay bulsho ahaan oo dee doorarkii bulshada ka ciyaaraya wax weyn buu leeyahay Een, waana waana waana ta inta badan naajixe fara badan Eh, way dhacdaa in guurka carqalad badan dhalinyarta kala timaado waxaweye qofka soomaalida hore waxay ku maamahi jiray oo iyagoo dee dhalinyarta iyo dadka dhiiri kale waxay odhan jireen guurba ah wax lagu tala xumoobo waayo waxay odhan jireen guur haddaad ifan maca hadduu kaa xumaado maca waxa weye waa wax u qalma in la galo oo dee ay- aad de mataqaana ay tala xunbaha kaa noqotay laakin waxa weye waa waxaan lagu guuldaraysan ayay odhan jireen marka waxa weeyahay way dhacdaa mararka qaar in carqalad weyni kala kulanto dhalinyarta qaar oo dee isfahankii iyo wada noolaanshihii iyo isla jaanqaadkii uu meesha ka baxo deedna qofkii intuu guurkii hore uu ka xumaado deedna uu niyad jabo Eh, weliba khaasatan hablahay ku badan tahay hablaha marka guurka uu ka xumaado ay qof isku soo degmaan ay isfahmi waayaan waxa laga yaaba inay qanacdaba deedna ay caam ku yeesho ay tiraahdo rag oo dhan waa wada sida marka runtii dhibaato wuu u keenaa dhalinyarta laakiin wanaagga wuu u keenaa ka fara badan waxaanu guurku u baahan yahay samir iyo dulqaad buu u baahan yahay waxa weeyahay barashuu u baahan yahay faham buu u baahan yahay waxa weye qofku inuu ku talagalo inuu guurkan yahay eh, dee mashruuc weyn oo u- oo u baahan waxa weeye saadkiisa iyo diyaargarowgiisa iyo fahankiisa waxa weeyahay noloshu maahaana sida sida marka la wada sheekaysanayo ay u macaan tahay lexjeclaa imanaysaa isfahan la-aan baa imanaysaa waxay imanaysaa waxaad doonayso dee dee waxa qof kala doonaya ay ay kala duwanaadaan waxa imanaysaa go-aanadaada oo dee eh, dee noqo noqdo qaar la qaadan waayo waxa weye qofka kalena rabitaan bule adna rabitaan baad le labadii rabitaan oo is- isdiidaa imanaya marka waxa weye qofku inuu sahay qaato mashaakilka imanayaana wuu- ma ma jirto harta qoys nolosha bini-aadanka soo maray oo ka odhanaya waa waxaan kan waxaan saliimka nahay ama waxaanu ka maran nahay eh, dee carqalad waxa weye reer kasta uu daraasad baa lagu sameeyey qoys kastoo adduunyada ku nool waxa weeye mar ama laba ama saddex noloshooda kamida way soo wajahdaa carqalad ku saabsan wada noolaanshaha iyo hab iyo ha- hab- habka nolosha marka waxa weye de carqaladda way imanaysaa dhibaato ma aha waa carqalad anu dhibaato kuma tilmaamo laakiin waa carqalad laga bixi karo aadaa umahadsan tahay axmed daayaduna dee way badan tahay adaa mudan
falastiin axmed iimaan iyaduna aad bay umahadsan tahay nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka ee waa xubinta wicitaankii barnaamijka go'aankaaga inta aynu berri lixdii barka kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi zahra cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo aweysi wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.